madaxweynaha somalilan ayaa shalay xariga ka jaray buundadii ugu horeysay oo ka mid ah toddoba buundo oo ka mid ah mashruuca berbera corridor kuwaasoo ku yaala jidka u dhexeeya berbere iyo hargeysa haddaba khadar maxamed cakule ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa halistii ay dadweynuhu kala kulmi jireen wakhtiga roobku uu dooxa hadda buundada laga dhisay uu halkaasi maro
dooxyada u dhexeeya magaalooyinka hargeysa iyo berbera ayaa xasuus weyn ku leh dadka reer somalilan iyo guud ahaanba dadka soomaalida iyo cid kastoo isticmaasha dadan u dhaxaysa hargeysa iyo berbera wakhtiyo hore iyo marar badan ayaa dhib ay dad badani ka mutaysteen daad soo rogbaday kadib markii uu waxyeeleeyey gaadiidkoodii ama dad ehelkooda ahi ay ku naf waayeen sawirka ugu murugada badan ee ay dad badani xasuusan yihiin ayaa ah inay iska soo dabadhici jirtay xilli kasta oo roob uu do-o ugu yaraan mid ka mida dooxyadan amaba ka badan kuwaas oo qayladhaantu tilmaamaysay gaadiid iyo dadkii saarnaa oo ay la tegeen daadadku furitaanka biriijka dacar buruq ee gobolka maroodi jeexna dad badan waxa uu ga dhigan yahay sidii riyo oo kale cabdi jaamac waxa uu ka mid yahay dadka ku xasuusta ehelkooda oo ay ku waayeen dooxaasi waxa uu sawir ka bixinayaa isagoo ka shaqeeya magaalada berbera sannadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii markii loo sheegay allaha u naxariista ee xildhibaan aadan shire faarax oo ka tirsanaa golaha guurtida somalilan waalidna ugu toosnaa cabdi jaamac oo loo sheegay in gaadhigii uu saarnaa uu dooxu qaaday
khadaro waxaan xasuustaa inay ahayd deetana ay roob badan deen islamarkaana anugu aan ka mid ah aan ka shaqaynaya magaalada berbera taasoo muddo saddex khamiisooda aanan reerkaygu hargeysa deganaa aanan hargeysa iman isla markaana cabsi aan ka qabo dooxyada aawadeed aanan reerkaygu hargeysa degan aanan u iman oo sida caadada maalinta khamiista ay shaqaaluhu reerahooda tegi jireen saddexdii galabnimo ayaa hargeysa war iga soo dhacay isla markaana laygu yidhi ma ka warraysaa gaari noocaasa oo aabba saarnaayo daad qaaday halkii baan deetan aanu ka dhaqaaqay gaarigii shitaal ku shubtay deetana dooxii baan tegey iyo gaarigii oo dooxi dhex yaalla iyo waxa weeye halkaasaan deetana ka hawlgalay dooxa dhinaciisii baan cararay adugu muddo ugu yaraan sideed saacadooda ayaa waxa weeye aanu ku jirnay baarista raqiyo ruux xildhibaankii markii ugu dambeysay goor ay tahay kowdii habeennimo ay ku dhowdahay ayaanu hellay maalintaa runtii waxay ahayd maalin aad iyo aad noogu culays fara badan aanu dareemaynay inkastoo aanu raalli ku ahayn qadarka ilaahay iyo sida dee arrimaha ilaahay u socdaan walaal intaasaan ka xasuustaa maalintaa khadaro hooye canab axmed waxay deggan tahay magaalada hargeysa laakiin waxay ka mid tahay dadka isticmaalaa dariiqan u dhexeeya berbere iyo hargeysa marar badan ayaa wakhti badan ay sugayeen dooxa oo socda inuu istaago canab ayaa v o a u sheegtay waxay kala kulmi jireen dooxan dacar buruq markii aan bridgekan shalay la furay laga hirgelinin dhibaato weyn baan anigu soo taagnaa oo halkaa habeenii maalinba ka dhacaysay habeenada qaar waan dul seexan jirnay nimco ilaahayna siiyey weeyaan marka dariiqan inte muddo inteedga baad isticmaalaysa adu waddadan allah anigu in badan in badan baan isticmaalaya ma soo koobi karo xaggan iyo xaggaaba waan labada meeloodba waan ka shaqeeya ganacsatadaan maxaad ka xasuustaa dhibta uu geysan jiray dee waxaan ka xasuustaa dadaanu wada soconay oo markii dambena halkaa dooxaasi qaadan annaguna dirqi kaga baxnay xagga aan ulu sii soconay iyo kuwaan xaggan usoo soconay baanu geeridoodii taagnaa marka ilaahay nimco nagu simay weeyaan annagu maxaa la idhahdaa de anagaa maanta niyaddaba kumaanahay intanoo kalaa dhici doonta haddana ilaahay wakaana siiyey marka waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaana watacaala madaxweynaha iyo dowladda imaaraadkae waxnala qabata laakiin iminka waxaan isleeyahay aroortiina berberaad kasoo quracan hargeysana waad ka qadayn doonta aduu roob weliba daayo imikana barwaaqooyi nimcadiibaa soo socotay roobka haddaba dhismaha bridgekan waxay uga dhigan tahay dadka somalilan waa kan mar kale cabdi jaamac arrinta labaad ee ah maxay uga dhigan tahay dadweynaha somalilan in maanta bridgekan ama dadaa furo runtii waxay uga dhigan tahay maanta wixii ka dambeeya waxaynu ka nasan doonaa dooxyadii inta badan aynu ka horwari jirnay islamarkaana khasaaraha faraha badan inoo geysan jiray hadday noqoto mid adduunyo iyo mid dadeedba oo wakhtiyada qaar ay nagu qaadan jirtay maadaama on ka mid ahaa dadkii aday jeer ka shaqayn jiray magaalada berbera in aynu kaga raysan doono warwarkii iyo culayskii inaga qabsan jiray marka xilliyada guga marka roobabku da-aan taasoo waqtiyada qaar nagu qaadan jirtay muddo shan saacadood inaan dooxyada dul taagnaano marka runtii waxaanu ka xasuusan doonaa dee dad badan oo waxa weeye ehladeenna iyo dad badan oo dee hantidoodii uu dooxyadaas ku baabi'iyeen aad baan uga mahadnaqaya cid kastoo ka howlgashay fulinta hirgelinta briijka dhismaha biriijadan waxaa fulinaysaa shirkad laga leeyahay dalka isutagga imaaraadka carabta iyadoo lacagta ku baxday dhismaha biriijadan ay bixisay dowladda isutagga imaaraadka carabtu waxaana mashruucani uu si gaara uga madax bannaan yahay mashruuca dhismaha waddada berbera korridor ee isku xidhaa wajaale iyo berbera mana jiro wax lacaga oo ka galay somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa